maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada dhexe ayaa ku guulaystay inuu xero farbiyood ku taalla tuulo hoos tagta magaalada bu-aale oo laga cabsi qabay inay fatahaad samayso howshan farxiridda ah ayaa laga qabtay tuulo lagu magacaabo duqiimaadaw arrintan oo ay aada u soo dhoweeyeen beeralayda iyo waxgaradka deegaanka qaar ka mid ah waxgaradka tuulada duqiimaadaw ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ka warrameen hawsha ay wilaayada u qabatay magacayga waxaa waaye cali maxamed suubow waxaana ku magac dheerahay calaleera waxaana hadda joognaa alxamdulilaah waxaan joognaa tuulada duqiyo alxamdulilaah duqiyo maanta waxaa ka socdaa baallooyin alxamdulilah walooyada iyo shacabka iskaashanaya ayaa xirxaya alxamdulilah an oo salaad ibdilaahi calyow jumaadla'e oo tuurooga tuulada duqiyintaar alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay kuma hadshan horaan beero kastoar qalbigaan ku baxsanaay ilaakiin haddii juhdi badana kabawoqoyta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iskule mahadaasiyow niida hadde rumacan sheegni alxamdulilah hoodhey qobsadaani gergeraani qalqal i walaahasani jiran ilaakiin haddii geeka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iskuma hadshan beeroqaana bashbash i barwaaqa barwaaquu hoodhe unigeel madlahayna loo madlahayna erig madlahayna beertay lahayni beertaada alxamdulilah galbigaan sheegnay ilaahay kama hadsan walooyada islaamka gobolka jubbada dhexe dadka beeralayta iska kaashini alxamdulilah sidoo kale nabadoon shariif shaacib oo ka mid ah waxgaradka ku nool degmada bu'aale ayaa isna ka hadlay oo goobjoog ahaa markii hawsha la qabanayey maanta waxaan taagannahay dhulkii la xirayey ee xarakadu ay xiraysay iyo ummadda layska kaashaday waxaad mooddaa khoof baa dhacay webigii waxaan miyir lahayn buu noqday biyihii waa iska xaddaaf saraaca maanta ku yaalla dhulka haddii ilaahay ummadda meeshaan deggan uu u badbaadiyo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan leenahay beeralayda iyo ummadda meesha degganba waa wax lagu wada kifaaxi karo oo lagu noolaan karo weeye ilaahay baana ku mahadsan mahaddaa ilaahay baa iskale awalan saaniyan dadkii juhdigaan bixiyey heer sare xarako macaldegmo macaldadweynihii ayaa mahaddaa iska leh maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada dhexe gaar ahaan maktabka beeraha oo howshan fuliyey ayaa sheegay inuu howshan ka qaban doono dhammaan degmooyinka uu ka armiyo maamulkaasi mana aha markii ugu horreysay oo faraha jabsada biyaha ay xiraan guddiga beeraha ee maamulkaasi